بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم allah subxaanaه wa tacaala ee qur-aanka oo ah hadalkiisii allahu rabb اlcaalamiina warkiisii waxa shaqadiisa ayuu ka warramay marka wuxuu uhi qur-aankan wuxuu ku hanuuniyaa waddada toosnida badan nabiga calayhi الsalaatu wasalaam na wuxuu yidhi waxaa liibaanay oo inuu liibaano ay dhab tahay ruuxii islaamnimo helay oo waxuu dawarsiga uga baaqdana la siiyey isla markaasna alla uu ku qanciyo wixii uu siiyey xadiidkaas waxaa wariyey imaamu muslim raximah اllahu tacaala marka saa darteeda waxaa aan arki doonaa xijaabka wujuubkiisa waxaa aayado soo arooray oo qur-aankaas ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam alla yidhi aayadaha ka mida ayaan isu akhri doonaa oo noo cusbayn sidoo kale axaadiistaas qaar ka mida haddaan jaan isu helno idana waan isu akhri doonaa in sha allahu tacaala wujuubka waxaa marka laga hadlaayo uu ka mid yahay alaxkaamu alkhamsa waxaa la yidhaah xugunnada shanta ah wujuub waa masder marka ismu faacil cabira waajib iyo muxaram iyo makruuh iyo manduub iyo mubaax shantaasaa la yidhaha axkaamta shantaas oo maqli ma jirin in kastoo ayaanta aan maaragtay ay dadka laga yaabo inay iloobeen waxaa laga maarmaanaya si au fahamto waa shantaas waajib muxaram manduub makruuh iyo mubaax wujuub haddii la yidhaahne wujuub taxriim ama xurma nadbi iyo karaaha iyo ibaax qaabkaasna igu soco waxaa marka u baahan shaygan waa waajib marka lagu leeyahay yaa waajibiyey man aladii awjabahu inaad horta fahanto haddayna dhab kaaga dhaadhacsanayn arrintaasu waa waajibtaas dhegahaaga ku dhacaysa wax badan tari mayso oo waxaa laga yaabaa markii aad aragto qolada barnaamijkaasaan u taaganaha dhahaayane inaad tidhaha war xijaab qaado markii qoladaas aysan muuqana aad tidhaa iska bax dhib ma leh waayo waa waajibtaan allihii waajibiyey rumaysanta a rumaysnaanta aad rumaysan tahay hoosu dhax hadduu ku jiro caynkaasay noqon sooma laakiin haddii iimaankaagu xoog leeyahay waxaad og tahay arrintaa fudaydsigaad fudaysato inay adiga dib kuugu soo laabanayso adduunya aakharaba taasna waa inaan horta ku baraarugnaa haddii xijaabka marka laga hadlaayo nolosheena inteeda badan ayaa dabacaasu ku jira waxay yidhaahdeen soomaalida qaarkeed nimaa la yidhi isagoo xanuunsanaya xaggee kuu daran meel iyo roomba ma lahu gedigayba tacbaana meel walba way xanuune annaga marka meel walba waana xanuune laakiin habeen kasta lagama hadli kara meel walba mawta waa in la qaaqaybiyo sooma haddii aad siyaasadda tidhaa dhaqaalaha haddaad tidhaa waxbarashada haddaad tidhaa ee haddaad tidhaa dhan walbo nolosha ka mid a ilaa aad aragta midka rumaga gedaaya ruma qallalan oo caleen oo qoyanow fooda ka suraa inuu hadda la soo gooyo qoy o maaragtay cusub iyo kuu muujiya wax ka jirana ma jira bal yaa ka yaa ka dakli yar hadda ninkan waa rumay markaasu wuxuu ka suraa markaasaa le midkan cusub isi waa goor buu ka yimid waxaa marka lagama maarmaan nolol sidaa u burbursan in uun ay xil kaa saaran yahay waa inaan ogaano oo dhammaanteen muslimiinta xil naga saaran yahay marka wixii unan ka dhigi karno saacadda koobaanaan isku baraarujinna ilaaha nagu anface weliba haweenku markii ay diinta dabac uga dhaco balaayo bulshada ku soo socota waay mucaawiya ibnu abi sufyaan radia allahu canhu markuu shaam ka yimi asoo xajkuu soo socda madiinatu rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam uu soo maray wuxuu markaa arkay haweenku wax ay madaxa ku kordhiyaanoo adugu qusaa laga cabiraahe ayuu arkay markaasow adugu warka oo soo koobaahe xadiidka fi saxiixi bukhaari yani waa xadiid saxiixan ka wadaa markaa wuxuu yidhi ayna culamaa'ukum aawa culamadiiniiw maxaa yeelay dadka haweenkoodu sidaan u dhaqmaan burburaa ku soo food leh dad badana waxay rabaan marka in bal barnaamijkaas ay maqlaan ayna culamaa'ukum u leeyahay dadkii la raba inay yani barnaamijkaa ka hadlaan ee dadka ku baraarujiyaan xaggay jiraan isagu markaas waa amiiru lmu'miniin xajku uu soo socdaa wuxuu socdaa shaam madiinau soo maraa marka marka ayna culamaa'ukum soo haddana ma hayso meel walba nolosha ka mid a dee culamada la sheegaya culamada sayniska maaha waa culammada kitaabka iyo sunnada laga warrama dad aakhiro u socda say u noolaa jireen inaan u noolaannaan rabnaa soo ma mase jad jahannamo u socda say u noolaa jireen inaan rabnaa inaan u noolaano yaa yaqaan marka sida dadka ah janno u socda say u noolaadaan yaa yaqaan kitaabka iyo sunnada dadkii aqoonta u lahayd kuna camal falaa yaqaan soo ma dadkaasaa la rabaa marka in badan in la dhegaysto waxaan u baahannahay marka in badan inaan ka hadalno dadka soo diyaarshay iyo ragga haddaba ka qayb qaadanaya iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir badan ha ka siiyo haddii aan marka gudagalno waxaad fiirinaysaa aayadaha qur-aanka ka mida oon arki doonno yaa raacay waxaa raacaya ruuxa aakhiruu socda oo aakhira inay jirto haddaba dhab ay uga dhaadhacsanta qur-aanka ilaahay wuxuu ku yidhi waaladiina yu'minuuna bialaakhirati yu'minuuna bihi ay bilqur'aan kuwa aakhiro rumaynayaan qur'aanka way rumaynayaan wa hum calaa salaatihim yuxaafiduun salaadoodana way ilaalinayaan dadkan aakhiro rumaysnayne ilaahay wuxuu ku yidhi aayaddaas hore waxay ku jirtaa suuratu lancaam suuratu lmu'miniina ilahi wuxuu yidhi waina aladiina laa yu'minuuna bialaakhirati can isiraati lanaakibuun kuwan aakhiro rumaynayn waddadaas aakhiro u socota way ka wiicanayaan way garab marayaan ma qaadayaan tusaale haddii lagu siiyo haddaad u socoto maalan magaalo oo adduunka degaanada hadda laga degan yahay meel ka mid haddaa u socoto soo go-aan markay kaa noqoto inaad magaalada u socdaasho soo raadi maysid caynka looga nool yahay magaaladaas nolosheedu waa caynke ma qaboobaa cimiladeedu ma kulaylaa ma meel dhexaadaa dadkooda say u dhaqmaan waxaad wey raadiya ruux ku noolaa jiro aqoon u leh soo ma sow macluumaad kuu siiyo ama waxaad raadinaysaa buog ama kitaab laga qoray oo markaa wax unaad ka qorayso soo ma laakiin haddaadan u socon magaaladaas haddii lagu yidhaha war nin u baro barnaamijkeeda magaaladaas kaalaya oo bara haddii la maxaa isaga kaana jiro kuley idan marka dadka aakhiradu ay ka dhab tahay warbixin aakhiray rabaan soo ma warbixinta aakhiro iyo adduunyaba xaggay ku taallaa kitaabkay sunnaday ku taalla xaggaasu usoo tala doonaa marka ka kale laakiin wuxuu leeya maya in nadunnu ilaa dannan wamaa naxnu bimustayqiniin wax ubanbuu ma aragnay hawla aada u adagaana hor yaali waxa kale ha nagu mashquulin sidaasuu leey marka waa inaan ogaanaa qur-aankan aayadaha aan sheegi doonno insha allahu tacaala oo aayadaadu wada naqaano waayo bixamdi illaah marka ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka markuu ka warramaayo waxau noo sheegay marka hore wa libaasu taqwa dalika khayr libis marka laga hadlaayo amba qaawanaan markay imaanayso ama ha ka timaado awliyaa-ul umuurka kuwa maaragtay ragga laftooda qaawanaantu qalbiga hadday ka gasho in gabartoodu qaawanaato ama xaaskiisu qaawanaado waxba kuma aha soo ma sababtu maxaa la waayey libaasu taqwa wa libaasu taqwa dalika khayr waa aayaddii suurat aaraaf ku jirta waay yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaari saw-aatikum wariishan wa libaasu taqwa dalika khayr dalika min aayaati illahi lacalahum yadakar marka libaasu taqwa التقوى ها هنا صمده النبي عليه الصلاة والسلام تقوى القلوب إذا فضل القرآن كنا وحاوة فإنها من تقوى القلوب حتي مركة قلبي قاقة باقيت إيه إسكتشريت ألا أد إسكتجرت أي كوين تهي لقما يابو إناد قاونان إيه وحيالهاس أديق إيه واحد ما مشابه أي كسو أقدوالا وحشوه حيال محوكة ميدي هاي حشوت كحوكة ميدي هاي من شعب الإيمان سوما والحياة شعبة من الإيمان شعب الإيمان وكمية حشاط إن مركة إلهي سبحانه وتعالى سيدة أولي هورت اسم غشيينا ولباس التقوى ذلك خير هداد أركتو روح سيدة سميها يو أما قبلتي سيئنا حجاب شرعي أقلي أنا قلي oo iska fudaydsanay oo haddii meel yar geed ka xagto ama dhaawac ku dhaco waa ilkajiga markaasoo xanuunsada soo ma iyadoo qaawana waxba lama aha waxba lama aha alxamdulilah hadda waa la fiican yaho runtii waa un faraska waxaa usha loogu dhuftaa orodka ha ku dara waayo mooyaane runtii nicmo badanaa jirta laakiin shaydaanku dhinacyo badan uu kaa soo gela meeluu kugu deehamala jilbaabka xataa haddaad qaadato qaab xun uu kugu dabaroga waxaa marka la rabaa libaasu taqwa horta halkaan inay tahay wa libaasu taqwa dalika khayr aad aan u faana masaladaas waxaa kaloo jirta qaawanaanta xaa keena waxaa keena waddadaas alloo laga leexdo waddada alle xaggay ku matelan tahay awaamirta alle iyo nawaahida alle ayaa waxay tahay waddadaas oo wixii alla ku farana inaad fartoonto wixii alla kaa reebana aad ka harto maxay tahay waa waddadii siraadkii mustaqiimka ahay oo janno gelaayay wa jidkaas ogo waa la fadhaa ihdina siraada almustaqiim waa naga dhayna mogtahay mar walba salaada haddana jidkaas waa la fadhiyaa oo cadowgiyaa fadhiya qaala fabima aqwaytanii laaqcudana lahum siraataka almustaqiim a jidkaaga toosan waan u fadhiisana inaan marka fahanno waa laga maarmaan waxaa ka mida marka aayadaha aan u imaaday haddii mukhaalafa timaado waxaa ka mid a aadam iyo xawa markay mukhaalafadii shaydaaniya ku qalqaali ay sameeyeen faakalaa minhaa xaa ka yimid fabadat lahumaa سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الشمس وأدرت هذا قبلت جلباب كشرع قاها يستا ترتيب وسعتا مدة وحا أو آدو اللي تايزتا إذا صان اسكسي يستا لك ذاتك غار كتما يستدايز إلا وي أكتها إنه اسقاب كي أسعو تقاب سحة وصنعين وحوا كريما مجدة ولو هذا مركلا في ريورنتي ده قبل في عن أي في عين ضد بدنا وفي عن أي في عين لكن وحربنا in hore lasii wado baaraka allahu fiikum dadka aaday maaragtay dad badan u fiican yihiin waxaa ka mid a marka aayadda koobaad intaanan gaarin horta qur-aanka saan u warramaayay yaa iskale yo warkiisaya allah adiga marka allihii ku abuuraa waxaan kugu waajibinayo allihii ku abuuraa waxaan kaa reebaayo allihii ku abuuraa waxaan ku faraayo waa inaad fahamta alaa lahu alkhalqu wاlmru tabaaraka allahu rabb اlcaalamiin inaan marka fahanno meesha ou ka yimaado taladu ka timaado waa meeshaad adugu jiritaankaaga aad ka heshay wa cid kale waxba ku fari ma karto allahu rabb alcaalamiina iyo rasuulkiisiyo asagu ou soo dirsado ku yihi raac haddaad jecesha aniga ya alaa lahu alkhalq walamru tabaaraka allahu rabb alcaalamiin qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuuni yuxbibkum allah marka waa inaad ogaato laakiin haddaadan aamirki iyo naahigiiba aqoonin ya waxaad leedahay maxaa yawya kaas or yawya man waan ognahay rag badan oo maanta haddii la yidhaahdo maaragtay waxay yidhaahdeen imaamu shaafici raxima llahu tacaala hadda kahor weliimo yimid oo dadka fuqarada laga celinayo markaasoo asoo dhan caadi iska wato iyo yimidaa garka gacanta laga geliyaa la yidhi ordon ordoo naga tag hadda waa xilligiisii hadda maaha waa ka daranta hadda yaaba la ogol yahay ya markaasu wuxuu soo qaata dharki lagu yaqiin markaasu tafadal wasacuu lahu labwaab soo dhowow waa iska naqday waa sharu weliima wuri waa midda war maaha la yidhi oo dadka dhamaa loogu yidhi anaaba la yecelshow anaaba la yecel hadal macnihi sidaay oo macnaheedu waa maxay hadaayay lama aqoonin laakiin hadda waa la yaqaan soo ma idan haddaad alla barato oo aad ku barato biasmaa'ihi اlxusnaa wa sifaati اlculaa wa afcaali اlxakiima waad jeclaanay haddaad alla jeclaatane waad ka dambayni laakiin haddaadan alla aqoonin fircawn waxau yidhi wamaa rabb lcaalamiina ku yidhi duq dhan waaye ofis meeshay ka taalo meeqa meeshaasoo kale ay ka taalmaan marka ilaahay barakeeye waxaa haddaba maaragtaya aan rabnaa allahu rabb اlcaalamiina awaamirta soo socota iskale ee nawaahid waa inaan si fiican u fahmo qur-aanka kow waxaa ka ah waqul lilmumi waqul lilmu'minaati yagdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahuna xifdu lfuruuj alla wuxuu waraa suurat lmu'minuun waladiina hum lifuruujihim xaafiduun ila cala aswaajihim suuratu nuurna tiiyow ku bayaamiha tiiyow aada u kala dhigdhiga waxaa ka mida marka amar waaye waqul lilmu'miniin inta ahlu iimaanka alla la hadla aayaddaas horta kowdhe oo weliba tan amar waaye saas yeel uga yeela maadaama ahlu iimaan ay yihiin wqul lilmu'minaati yagdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahuna walaa yubdiina ziinatahuna waa kusii jirta waa meeqo amar inaha isku daran wujuubkiisoo kama haysa meeshaas marka yayna jirkeeda dibadda dhigun gebirto ogow adigane weliyaad ka tahay maxaa gabar waa haweenku inay tahay hooyadaa inay tahay inay tahay gabartaadi inay walaashaa tahay iyo inay tahay xaaskaaga afartaas ka bixi mayso meel kasta kasoo qabo adigu afartaas adaa xilkaa saaray qur-aanka in badan waxaad ku arkaysaa alrijaalu qawaamuuna cala nisaa siaad arkayso kale falaa junaaxa calaykum fima facalna fi anfusihim calaykum khitaabkaasi awaaye waa ummaddii muslimkaas soo ma fima facalna fii anfusihina suurat baqara in badan aad ku arkaysaa yan dhowr jeeray kusoo noqon daliilka labaad muxuu yahay tan amar iyo nahyaan ku haynaa soo ma waa haweenkii kaliya waxaa ka mida aayaddii kale hada wاlqawaacidu min الnisaءi alati laa yarjuna nikaaxan falaysa calayhina junaaxu an yadacna hiyaabahuna ayra mutabarij hayra mutabarijaati misiin oo aayaddaas maxaa laga fahmay haweenta iyadu nikaax aan rabin iyadu way iska maaragtay degi kartaa iyadu aan isnaashnaashayn laakiin hadday laakiin alaabtii oo jidka lagu dhisayo isku haysa gabar labaatan jir ay soo ekayso waaba balaayo taasu oo waxaa loo maleeyaa waxaan meesha al inimaa ka jira ya marka hayra mutabarijaati misiin iyada lafteedana inay istarto si fiican weliba wa an yastacfifna khayru lahun taa marka haddii loo ogolaaday waxaad ka fahmaysaa midda nikaax dan kale oo wax ku harsan yihiin inuu waajib ku yahay taasina waa labo ta saddexaad aayaddii ahaaday fas'aluuhuna min waraa'i xijaaba markuu dhameey ilahi muxuu idhi laysa calaykum aayaddi maxay heeday maaragtay ku jirtay isla aayaddaas dhamaadkeeda marka dalikum atharu liquluubikum waquluubihina wama kana lakum an tu'duu rasuula allah ya ina dalikum kana cinda allahi caظiim aha ya laa junaaxa calayhina fii aabaa'ihina waa dadkii maxaarimta ahay maxaa laga fahmo marka dadkaan maxaarimta ahayn junaax inuu dushooda u yihi waa daliilka saddexaad wa daliilka afraad waa ka sheecoysa haddaa sheegaayo yaa ayuha الnabiyu qul liأزwaajika wa banaatika meeshaas weliba mulaxadada ku jirta waa maxay ninka daaciga ama caalimka haweenkiisa iyo gebdhihiisu waa inay kaga dheereeyaan kuwa kale liأزwaajika wa banaatika kadib waxaa imaanaya wnisaaءi اlmu'miniina yudniina calayhina min jalaabiibihim waa afartaa aayadood ayaa la rabaa inaan hergelino annagay nagu dhacay sida haddaa sheekh cuse uu sheegay maxaa yeele annagu haddaan fahansannahay sida aan u dhahno cid yaa iga biila a wallaahi dhib badanaysa maanta welwelay haya maxaa kugu dhacay biil guriga ugama soo tegin wax qaar dhahay soo maarkina gabartii ama xaaskaygii ama hooyaday ama maaragtay walaashay aa haddaba xijaab la'aan maanta baxdo xijaab fiican aan qaada amba xijaab la'aan baxdo maanta ma faraxsani ma dhahnaa afartaa aayadood ha noo taal waxaan rabaa goormaa waxaasoo dhan la fuliyaa axaadiistu aad bay u badan tahay xaqiiqatan waxaa ka mid ah nabigu wuxuu yidhi alayh الsalatu slaam id iyaakum wاdukuula cala nisaa iska ilaaliya geliddan haweenka u gashaa maxay tahay marka waa la weydiiyey waxaa la yidhi ninka oo hawe xaaska maaragtay ninka haweenta qaba ninkii la dhashay ka waran huwa lmawdowr waaba geeri geerida sooma necbin annagana waad aragtay yaa waay in adeer waay in heblood waay inkastoo hadda wax badan la dhaamo alxamdu lilahi waxay badana xaqiiqatan kordhay dadkii joogi jira soddon sano ka hor ayaa fahmaya arrintu say yani isu bedeshay marka waa inaad ogaata huwa almowt ule waaba geeriba geeri soo lagama cararo hadde waa ognahay ha yaa waayo hebel waayo annaga marka waxaan rabnaa maxaa keenay waxaan waxaan maxaa keenay manhajkii yuneeskaa keenay in gabadh anagu aan qaawanaano oo libaasu taqwa dalika khayru halka balaa'i ay ka timaada ay muggaa qoysaska u gudubto ee gabadhtii qoyna laakiin berigii kitaabkee sunnada ay aheedo dadku meeshay ka cabaan sidaan ma ahayn bulshada muslimka laakiin manhajkii wanaaska markadama garanaysid gaalada maanta maxay noo gaalada waxbay nagu leedahay manhajka islaamka keliyaana wax ku baranoo manaahijta unesco oo gaaladu ay wadataan wax ku barannay waxyu raxmaan dadku markay ka cabi jireen noloshooda saan waa ka duwanay laakiin markii waxyu shaydaan soo galay oo waxbarashadii iyo waxyaalihii la xiriiray ay timiday ayaa noocaan ay nolosheedu noqotay in sha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa guhaaun ka guhaa'i sayl iyadoo inagu jirto haddane daa'ifa almansuura jirto wax badanaan in sha allahu tacala rajaynaynaa waxaan kusoo gebagabaynaa barnaamijku kolley waxaan u malayhaa ragga oo maamulka oo la rabo inay diinta siyaasadda islaamka ay daandihiyaan ayaa waxaan u malayhaa inay rabaan dadka inay maqashiyaanee dadku wax waa og yihiin marka waana hordhacna waa howlgalaa jiri doonana waa maqlayseen laakiin maba maqlinba iyo waxyaalahan ee dadku ma cusba barnaamijku in sha allahu tacaala waxaan kusoo gebagabayaa ilahay wuxuu uhi ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquudha annaasu walxijaar kadib waxuu ka dabamariyey ya ayuha nabiyu jaahid اlkufaara wاlmunaafiqiina waqlul calayhim wamaawahum jahanam nabiyow gaalada ee munaafiqiinta la jihaad kuna qallafsanow korkooda maxaa yeele labadan haddaan lagu qalafsanaanin naftaada iyo ahalkaagaba naar kama ilaali kartido ayagaa naarti ku dhahaya waa horumar horumar ha horukac adduunka waxa noogu darxay mataqaani maanta dunuub badan aan galno fisqi badan ay ku jira lakin waxa noogu daran maxay yihiin waa ataxaakamu ila taaguut alla iyo rasuul yaa tala ka qaatay inala wax yar waayo nolosha meeleeda ay u kooban yihin taxaakum ila daaquud waa dembiga noogu weyn oon maanta ku jirno waana wixii sameeyhay laa ilaaha ila allahu ila iimaanka waa tan ka hadal lama faman yakfur bitaaguuti ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكم أن يتحكموا إلى الطاغوت حقوحنا وقد أمروا أن يكفروا به إلا أن تحليل كي التحريم كي التحسين كي التقبيح يا لقى قاتوها يا من قال لك قاتوها يا سما شرعية دولية الغلي ها شرعية دولية وظلمي marka haddaan kuwaa lala jihaadin lagama yaabo in gabar ku asuraato adiga laftaadaaba qaawanaahayso walibaasu taqwa a laga xanyuubiha taas marka waa inaan ku talagalnaa intaan yartaa oo hadda aad arkaysid meeqaa shuhada u ah ilaahay aqbalay meeqaa haddaba jarxa u dhaawacantay meeqaa lacagtoodii u bixisay meeqaa u bixisay aqoontoodii u dhididay waa inaad ogaataan marka walaalayaal meelo badanna waa lagu qaawiyey hadda dholar badanoo haddaad fiiriso muqdisho meelo badan oo kamid ama meelo kamid a caadi iyadoo saa u taalay ku leedahay warsaan xayta haddaad tira ku leedahay xageen la ahay ku leedahay ilaa halkii la-daa mogta maba isu jeedin miya xageen la-ah marka dembiga ugu weyn oon maanta la rabo in dadka laga daawo maxuu yihi ataxaakumu ila taaquut balaayo dhan maasay nooga timid mogta waxaa ku xiga dembiga ka kaloo asnaa maadaama laga tala qaato ayagaa xoolihii iyo bixinaya markaasaa dad badan u taageersan yahin oo biilkayba maa iska rabaan soo ma yah waa muwaalaatu kufaar idan ilaahay subxaana wa tacaala marka hanaga badbaadiyo waxaan marka isku ognahay inaan haddaba maaragtaya kow amarka iyo nahyiga ayaa laga qaataa allah subxaanaه wa tacaala iyo rasuulkiisa moxameda salawaatu ullahi wasalaamu aleyh waxaa asaa taskiyey wamaa yantiqu can اlhawa in huwa ilaa waxin yuuxa awaamirtaas iyo nawaahidaasoo fulisaa siraadka mustaqiimka janna haddaad rabto jidkaas waa inaad ogaato waana la dhex fadhiya waa go-an yahay hadda luuqluuqaan ku jirnaa soo ma waa jidka waad aragta marka jidkan laamigu go-an yahay xaggee la mara xaafadiyaa naloo diidan yahay hadda inaan marno ahlale hala raajiyo marka baarak allahu fiikum insha allahu tacaala waa rajayna dhamaan marka waajibnimada war kama joogo waa unu xusuusinaynaa maahine intaasoo aayadaha soo arortay axaadiistaha soo arortay inta dhahaysa marka ashhadu an laa ilaha ila اllah وashhadu ana muxamada rasuulu الlah waa un baraarujin ha ku baraarugaano wa jazakum اllahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat اllah